subax wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax waynan dheeraada oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka jubbaland oo ka dhacay gobolka jubbada hoose madaxweyne axmed madoobe oo magacaabay wasiirka maaliyadda ee maamul goboleedka jubbaland xaaladda magaalada laasxaanood oo saaka degan kadib dagaalo ka socday magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay axmed madoobe oo xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha booliiska soomaaliya oo kismaayo gaaray xiriirka kubadda cagta adduunka fiifa oo aqoonsaday mid ka mid ah guddoomiyaal dhowaan lagu doortay muqdisho wararka dabaddana waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka iiraan ayatullaahi cali khamaneyn oo soo saaray hanjabaado hor leh iyo reer galbeedka oo lagu iideeyey deganaansha la-aanta ka jirta afrikada dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaado ah taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada maaj sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subax haatanna qodobadaasi oo faahfaahsanna faahfaahinno dheeraada ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal saakay rufnimadii hore ka dhacay gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerareen fariisimay ciidanka maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana saraakiisha daraawiishta jubbaland oo warbaahinta qaarkood la hadlay ay sheegeen in ay ka hortageen dagaal ay soo qorsheeyeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo kusoo qaaday deegaano waa saldhigyo ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada waa saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa waxaa intaasi ku dareen in haatan uu socdo dagaalkaasi balse ay deegaanadii amase goobihii lagu dagaalamay ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka daraawiishta jubbaland oo sida ay sheegeen ka hortegay weerar kaga yimid waa dagaalamayaasha al-shabaaba markaana haddii aynu fiirino xaaladda guud ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saakay degan kadib dagaalo maalmihii lasoo dhaafay si joogto ah kaga socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey saaka naga soo gaaraya laascaanood waxaay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid degan marka loo eego subaxyadii hore oo xaaladda guud ee magaaladaasi ay ahayd mid aada u cakiran maadaama duleedka magaalada laascaanood ay siay ku dagaalamayeen ciidamada militariga somalilan iyo sidoo kale ciidanka xooga s a c kuwaasi oo dagaal xoogan kagala soo horjeeda ciidanka militariga somalilan kuwaasi oo duqeymo aan kala joogsi lahayn horey kaga fuliyey qeybo kamid ah magaalada laascaanood duqeymahaasi oo ku waxyeeloobeen dad rayid ah si weliba saakay oo talaado ah wararku waxa ay tilmaamayaan in ilaa iyo haatan aysan jirin wax dagaal toos ah oo ka dhacay magaalada laascaanood inkastoo weli dulaadka magaalada ay isku hor fadhiyaan militariga somalilan iyo weliba xooga s a c kuwaasi oo dagaalo xoogan kala horjeeda ciidamada somalilan ee fadhiya duleedka magaalada laascaanood iyo sidoo kale qeybo kamid ah magaaladaasi dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta madaxtooyada maamulkaasi waxa uu ku qaabilay taliyaha ciidan waa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto suluba axmed firin iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo kuwaasi oo shalay gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamul goboleedka jubbaland madaxweynaha ayaa qaabilay taliyaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee la socday waxaana magaalada kismaayo waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan ammaanka guud waa arrimo dhowr ah oo ku aadan ammaanka waxaana sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe uu dhankiisa sheegay in maamulkiisu haatan ay u diyaarsan yihiin in booliiska ay kala shaqeeyaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaaba magaalada kismaayo ayaa martigelineysa shirka golaha taliyayaasha booliiska dalka ee lagu arinsanayo hogaanka waa hanaanka cusub ee booliiska dalku ay sidii waa labadiisa heer ee ah heer maamul goboleed iyo sidoo kale heer federaal ay kaga shaqeyn lahaayeen hay-adaha booliiska dalka waxaana ujeedka halkaasi u tegay waxaana la filayaa in taliyaha guuda ee booliiska soomaaliyeed uu halkaasi sidoo kale uu ku booqdo saldhigayaasha ciidamada booliiska jubbaland ay kuleeyihiin magaalada kismaayo isagoo kormeer ku sameyn doona sida wararka qaar ay sheegayaan sidoo kale magaalada ayaa haatan u diyaar garoobeysa martigelinta shirka golayaasha waa shirka golaha taliyayaasha booliiska dalka kaasi oo si guudba sanadkan looga arinsanayo arrimaha la wada xiriira wada shaqeynta hay-adaha booliiska dalka haddii ay han lahaayeen dhanka iyo waa dhanka heer federaal iyo weliba heer maamul goboleeda waxaana sidoo kale la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato taliyaha booliiska ciidanka soomaaliyeed saraakiisha kala duwan ee booliiska ee ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlada goboleedka jubbaland isla wararka jubbaland ayaynu weli ku guda jirnay markaana haddii aynu eegno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa waxa uu magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka jubbaland wareegto kasoo baxday dowlad goboleedka waa xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waa jubbaland ayaa waxaa lagu magacaabay wasiirka cusub ee maaliyadda wasiirka cusub ee maaliyadda ee maamul goboleedka jubbaland axmed cabdirasaaq maxamed ayuu magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland inuu noqdo wasiirka cusub ee maaliyadda ee dowlada goboleedka jubbaland markaana haddii aynu fiirino dhanka kale xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxa uu aqoonsaday mid ka mid ah laba guddoomiye oo dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho kuwaasi oo kusoo kala baxay laba doorasho oo ahaayeen kuwa isbarbaryaacay sidoo kalena la sheegay in ay labada mas-uulba ay ku dhawaaqeen inuu mid waliba yahay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed balse cali shiine oo ka mid ahaay mas-uuliyiinta waa labadaasi mas-uul ee muqdisho dhowaan lagu doortay ayay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa si buuxda u aqoonsadeen iyagoo sidoo kalena bogaadiyey qaabka uu kusoo baxay sidoo kale iyagoo sheegay in uu yahay shaqsiga doorashada saxan kusoo baxay cali shiine sidoo kalena buuxiyey gebi ahaanba shuruudihii markii hore la hordhigay xubnaha doonayay in ay u tartamaan xilkani kuwaasi oo labada ugu dambeyn markii dambe isugu soo hareen labada mas-uul ee ku dhawaaqay inay yihiin guddoomiyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed balse fifa ayaa go-aan ka gaartay sidoo kalena si toos ah waxa ay sheegtay inay ula shaqeyn doonto cali shiine oo kusoo baxay doorashada ka dhacday magaalada muqdisho taasi oo ahayd doorasho iskumar dhacday sidoo kalena labada mas-uulba ay sheegteen in ay yihiin kuwa kusoo baxay amase mid waliba uu sheeganayo inuu yahay kan kusoo baxay doorashada saxda ah balse hay-adda kubadda cagta adduunka ugu sarreysa ee fifa ayaa go-aankeeda ay soo saartay waxa ay ku taageertay doorashadii uu kusoo baxay cali shiine halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaaliya hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayaatullaahi cali khamaneyn ayaa ku tilmaamay in sumeyn lagu wado xiriirka lala beegsanayo gabdhaha dugsiyada dhigta ee dalka iiraan taasi uu sheegay inay tahay dembi aan cafis lahayn hadalkiisa ayuu uga horeyn amase ugu horreysiiyey amase uu ka sheegay meel fagaaro ah oo uu ka jeedinayay kuna saabsaneed arrinta uu ku sheegay in aan la cafin doonin cid kasta oo lagu helo inay mas-uul ka tahay arrimaha ku aadan gabdhaha dugsiyada dhigta ee dalkaasi irana in ka badan kun gabdhood iyo sidoo kale haween dhigta dugsiyada iyo jaamacadaha ayaa arrintaani sumeynta ah ee lagu dhibaateynayo tan iyo markii sumeyntaasi ay ka bilaabatay magaalada khuum bishii nofembar ay taheyd mid arrimaheedu isu soo tarayeen boqolaal gabdhooda ayaa cisbitaalka la dhigay iyadoo arrintaasi ay keentay in waalidiinta qaarkood ay ardayda ka saaraan dugsiyada waxbarashada iyo sidoo kale goobaha lagu barto culumta kala duwana waxaana hogaamiyaha dalkaasi aayatullaahi cali kamaniya uu sheegay in cid waliba ay ku cadaato amase lala xiriiriyo arrintaasi lagu dhibaateeyey kumanaankaasi gabdhaha ah in marnaba uusan cafin doonin sidoo kalena ay tahay dembi aan cafis lahayna hogaamiyaha mayalka adaga ee ayatullaahi cali kamaneyn ayaa sidoo kale waxa uu ku goodiyey in ay jiraan baaritaano culus iyo sidoo kale shakhsiyaada haatan lagu daba jiro kuwaasi uu sheegay in looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin arrintaasi taasi oo ah mid si weyn qeybaha kala duwan ee bulshada dalkaasi iiraan ay cabasho kaga muujiyeen iyadoo haatan ay keentay taasi in ardayda wax ka barata waa qaar ka mid ah hablaha wax ka barta dalkaasi waalidiintooda ay u diideen inay tagaan goobaha waxbarashada maadaama sida ay sheegeen uu jiro beegsi guud oo lagu hayo haweenka wax ka barta goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha dalkaasi iiraan iyadoo arrintii ka dhacday magaalada khuum ilaa iyo haatan ay tahay mid walwal ku abuurtay waalidiin kala duwan oo ubadkooda wax ka bartaan dugsiyada dalkaasi iiraana guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxeed kala socotiin raadiyaha dalse waa naga intaa ciddii wararka igu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka kuleenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel